madaweyne ku-xigeenka somalilan ayaa xaraga ku gooyay dhismayaal cusub oo laha ka kordhiya xarunta agoomo ee magaalada hargeysa dhismayaalkun laha ka kordhiya xaruntun qarashka kabahi weyba kaalin ku qaadatay aana ku mid ah hay-ado ku howlgalow somalilan agaasimaha xarumo agoomo ee magaalada hargeysa caasho maxamuud qaali iyo weybaya faahfaahin ku biiday dhismo xaruntun iyo weliba sidalan ka faa-iideysada doona marka waxa weeyaan hawshii waa la dhameeyey halkan waxaa loo soo maray runta markaynu eegno waddo dheer baanu soo marnay waayo kaamkanu waa kaam cusub oo kuma faanayno laakiin dee waxa weeyaan waanu sheegaynaa waa kaam aanu dad ka rarnay saddexii lixdan qoys baa kaamkan laga raray waxa la geeyey ayaxwan ayaxtu waxa la geeyo koodbuur waxa la geeyo ina sheekh cumar qofna lama dirin guri la-aan dadkaa la raray marka waxaanu samaynay markaanu ogaanay xaruntanu inay caruurtii maalin walba sii kordhayaan dariiqa la dhigayay inaanu u doonno meel ay ku kala nafisaan madaweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici oo inka dambeyntii hadaliyo weyba isu bogaadiyey xarunta agoomo somalilan iyo weliba magaalada hargeysa usoona sheegay in walbadan iyo ku taro doonta awlaada agooma e runtii aad iyo aad baan ugu faraxsana maanta in maanta dhismaha intan leeg aada u faraha badan leh oo runtii malaa sanad ka hor bay ahayd markii aan halkan la dhagax dhigay inay maanta dhammaadeen oo adeeg weyn ugu soo kordhay guud ahaan qaranka gaar ahaan caasimada hargeysa daryeelkii caruurta maaragtay waalidka lahayn iyo inta dhammaan caruurta aan waalidka lahayna oo waxaa aad iyo aad runtii u qiimo badan